badan iyo markii uu soo laba kacleeyay xanuunka covid nneteen gudaha dalka soomaaliya waxaa ku naf waayay dadyo badan halka qaar kalena ay la ildaran yihiin xanuunkaasi saraakiisha caafimaadka ayaana amaro kasoo saaray in shacabka ay xirtaan maaska afka iyo sanka si looga badbaado faafidda xanuunka covid nneteen haddaba gudaha magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka mid ah goobaha laga helay covid nneteen ayna u geeriyoodeen dad badan halka kuwa kalena ay ku jiraan xaalad karantiil ah doctor maxamed muuse waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada ku yaala magaalada jowhar waxuuna ka warbixinayaa xaalada covid nneteen iyo saameynadiisa corona saa sheegtay wuxuu kamid yahay falaha ba-an ku hayo geega soomaaliya khaasatan hadda magaaladan jowhar aan joogno cudurkan waa feris sida wada ogsoonahan cudurkan wuxuu soo shaabaxay bishii disembar aa si guud loo shaaciyey wuxuuna ka dilaacay cudurkan kiiska u horreeya waxaa laga helay dalka jena gobolka huwahan cudurkan wuxuu ugu duwan yahay cudurada kale hore u aragnay feriska wuxuu ugu duwan yahay waa cudur aad iyo aad u faafayo morbilitigiisa aad u badan tahay saameyn badan wuxuu ku yeelan karaa bulshada sababta u yeelan karan waxaa kamid a cudurkan habka lagu kala qaado ayaa aada u sahlan waxaana lagu kala qaadaa habkan neefmareenka ambe resperatory droblatska qofkan hawada neefsashada hawada lagu kala qaadi karaa taasoona keenayso dad badan dad badan inuu saameeyo marka meelaha badanaa lagu kala qaado cudurkan waxaa u badan meelaha bulshada iskugu imaado sida suuqyada magaalooyinka oo masaajiyada dugsiyada qur-aanka dugsiyada iskuulada waa meelaha badanaa dadka ay ka qaadaan cudurkan marka habka cudurkan habka ugu fudud oo lagu lagu hortegi karo waxaa waaye qof kastaba inuu xis inuu xirto face mask baka la yiraahdo oo afka lagu xirto ama afsaabka baka loo yaqaano afka inay ku xirtaan dadkao dhan qof qof kalena saasuu ku baadi karaa habka ugu fudud kalena waxaa waaye qof kasto hadduu iska arko calaamadaha cudurka oona ka mid yihiin qufac oo qaleel ah qandho aada u daran iyo neefqabatin qof isku arko inuu guriisa joogo oo meelaha bulshada u badan tahay inuu tegin cudurkan covid nneteen horta dhimashada wuxuu u lamid yahay si gudda u fiiran cudurada kale aada u lamid yahay laakiin sababta asiga looga baqayo waxaa waxaa u nugul dadka cudurada qaba loo yaqaano coronic diseaska sida sokorta dhiikarka dadka wadnaha ka jiran dadkaasna waa u nugul yahin cudurka inuu galaafto sidoo kale waxaa u nugul dadka ejka jiro oo afartanka kontanka dhaafay iyo dadka difaacooda yaryahay cudurkan adag taas waxay keenaysaa marka dadkaas inay u dhintaan laakiin badanaa dadkasoo ugu dhacayo mu dhimanayaan dhowaan ayay ahayd markii ay dowladda soomaaliya soo saartay amaro lagu xirayo goobaha waxbarashada muddo toddobaad ah si loo yareeyo faafida iyo khataraha covid nneteen